wasiirka wasaaradda haweenka maamulka puntland maryan axmed cali ayaa magaalada garowe ka daahfurtay mashruuc looga hortagayo gudniinka gabdhaha waxyeeleeya waxa uuna socon doonaa muddo shan sano ah daahfurka mashruuca waxaa ka qayb galay xildhibaano ka tirsan golaha wakiilada maamulka puntland dhakhaatiir iyo wasaaradaha bahwadaagta la ah wasaaradda haweenka iyo arrimaha qoyska maryan axmed cali wasiirka haweenka maamulka puntland oo daahfurtay mashruuca ayaa ka warbixisay muhiimadda uu u leeyahay dumarka sanadkan intii badneyd waa naga tagay barnaamijkan shan bilood keliya hartay work blankii siduu ahaa inaan u fulinno maadaama ay horey usoo design gareeyeen hay-adaha hase yeeshee waxaan idinka ballan qaadaynaa iyagana aan ballan ku leenahay work blanka sanadka soo socda inay nala soo wadaagaan sababtana waxay tahay waxaan rabnaa noorad inaan shan sano kadib qofkii ilaahay nafta ku simo aan u jihayno dhinac kale oo ah awoodsiinta dumarka waxbarashada caruurta marka maxaan taargadgaraynaynaa intaad sheegteen waxaan taargadgarayn doonaa caqabad kasta ama baloog kasta oo hor yaalla waay loo xallin waayey arrintan wax weyn ma ahan maxay u xallismi weyse hadday wadaaddo yihiin hadday xildhibaano yihiin hadday fulinta yihiin haddii dumarka yihiin caruurta dhalay hadday odayaasha yihiin hadday dhalinyarada yihiin marka waxaa idinka ballan qaadaynaa wasaarad haween ahaan ama mashruuca inaan joojinno ama inaan dhammaystirno f j m sharcigiisana aan soo saarno haddaan sii joogno haddaan ka tagna meesha laakiin hana eedsanayna suuqa garowe annagoo marayna qaar ka mid ah xubnihii ka qayb galay furitaanka mashruuca ayaa bogaadiyey iyo xuquuqaadkooda kor loogu qaadaya waa idinka mahad celinaa ranaanta kaalintaa ka geysateen waana idinku kalsoonnahay inaad si dhow dhibaatooyinka ay qabaaniin gabdhaheenna iyo dumarkeennu aada hoos ugu fiirin doontaani sideedaba dhibaatooyin markay jiraan dhowr qaab baa laga horteegi karaa lagu joojin karaa xeerarkaa ka mida xeerar dowlad baa samaysa waxay u samaysaa si u ilaaliso dadqabka iyo nabadqabka iyo iyo caafimaadka bulshadooda waxaan rabaa inaan xaqiijinno oo annagana aan u helannahay si kasta iyo si allaale waan dowladda puntland u garab istaagi karno siday xeerarka iyo shuruucaha iyo fidintoodaba ay guul uga gaari lahay waxaan rabaa inaan run ahaantii aan walaalahayga halka jooga innagoo ah u heelanayaal dumarka iyo caruurta iyo gabdhaha ah sidaynu kor u qaadi lahayn xeerarka ilaalinaya run ahaantii waa soo sheegay siyaasadda dowladda puntland ay ka taagan tahay waxaan codsan lahaa joojinta siyaas xeerka joojinta gudniinka gabdhaha oo maanta muddo soo taagnaa waxaa la socotaan in hadeer galmudug iyo jubbaland oo aan filayo in afar sano ka hor barnaamijkaas ee ay meelihii laga daafuray in maanta ay joogaaniin xeer xeerar ka shaqaynayaaniin annagana aan rajaynayno xeerkeena oo dowladda puntland horiisa wasiiradu ay soo ogolaadeen una baahan meelmarinta baarlamaanka inuu hirgeli doono insha allah uu noqon doono fursadda koowaad ama waxa u koowaad oo la hiigsanayo qodobka markaan arkaada waxay tahay xeer qanuunkan golihii wasiirada waa ansixiyeen siyaasaddiina waa la ansixiyey puntland ayaa ugu horreysay statka marka laga hadlaayo soomaaliya waxaan xustaa doctor maryan iyo wasaaradda cadaalad tiimkeeda markaas joogay in dowladda abdiweli ay ansixiyaan siyaasadda xeerkayna ansixiyaan dowladdii dambe cabdiweli uu markuu soo noqday aan ka wada madaxweyndani xeerka waa la ansixiyey maxaa marka baarlamaanka loo gudbilaaya horta xeerkaani toddobiyo toban qodob ka koobaya ee golawa sida ansixiya horta xeerkaani hadda halkaan ku qoran yahay trump buu ka hadlaya trump iyo magdhow buu ka hadlaya marka wax looga baqo oo laisku fixiyo maaha la yidhahdo shareecadu isla kori maayo maaha waxa fiican dadka qawaaniinta bartay nidaamka bartay diinta in baarlamaanka ku dhiidadaan xeerkan qodobka afariy tobanaad wuxuu ka hadlayaa magdhow magdhow markii laga hadlaya maxaa laga hadlayaa dakhtaraddana dawan ka hadlaysay wax sunna la yaha ma jiraan gabdhaha loo gudo waa troma wey dhibaata loo geystaa bahalkaani waxaynu isla garanay inuu dhibaatooyin badan leeyahay iskaga sheekayn mayno inteenaan meesha joogtay iyo inayna ka maqanba wakti badan baynu ku celcelinaynay laakiin waxaan rabnaa dadka uusan wacyigu gaarin in wacyiga la gaarsiiyo loo tago mashruucan looga hortegayo gudniinka gabdhaha waxyeeleeya ayaa kaalin ka qaadanaya sidii loo yareen lahaa waxyeelada ka soo gaarta gabdhaha gudniinka